إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku dishay ninkii mooryaanta ka as-aasay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe iminkana ahaa hogaamiye daacad u ah shisheeyaha waxaa maanta la dhagax dhigay xaruntii madaxtooyada hirshabeelle ee beledweyne taasoo ay kal hore burburisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo baxaya walaac ay dowladda federaalk ka qabto awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii dhowaan ciidamo aad u badan tababar loo soo xiray ku dhowaad konton qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddanka kenya sarkaal miinabaare ah ayaa ku dhaawacmay qarax burundiiska lagula beegsaday bartanka magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe alkataa'ib ayaa ballanqaaday muuqaal xiise badan oo dukumentari ah kaasoo lagu soo bandhigi doono weerarkii lagu laayay liyu booliiska ee ka dhacay yeed iyo caato mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday saldhigyada ugaandheeska ku leeyihiin magaalooyinka janaale iyo qoryooley ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaallo horleh waxay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka laamu wilaayada islaamiga iyo jubbooyinka ayaa hadiyada qaali ah ku bixisay tartankii dhambaalada wacyigelinta oo ay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada qodobadii oo faahfaahsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qarax ku dishay ninkii mooryaanta ka as-aasay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe iminkana ahaa hogaamiye daacad u ah shisheeyaha cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya abuukar miinay oo ka mid ahaa mooryaantii sagaashamaadkii ilaa iyo la soo gaaray xilligii la dhisay dowladda federaalk oo ku dhowaad labaatan sano laga joogo la shaqaysan jiray dagaal oogihii caanka ahaa ee muuse suudi yalaxow ayaa maanta lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe ninkan oo mooryaannimo ku macaagtoobay ayaa ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka ah waxaanu ka tirsanaa raggii sanadkii hore duulaanka ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah gaar ahaana gobolka shabeellaha dhexe markii ciidamada dowladda federaalka oo ay gelbinayaan diyaaradaha dagaalka ee turkiga iyo maraykanku ay soo gaareen deegaana gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan waxa uu saldhigtay deegaanka daarunicma halkaas oo uu dadka ku dhaqan badankood mooryaameeyey kana dhigay waxa loogu yeeray macawisley la shaqaysa dowladda federaalka ah iyo maraykanka sidoo kale waxauu ka qayb qaatay mooryaamaynta dhallinyaro ku dhaqnayd deegaanka cadcadey iyo magaalada ruunurgood inuu yahay sarkaal ciidan ka sokow waxa uu ku magacownaa guddoomiye ku-xigeenka degmada ruunurgood dad u dhuundaloola arrimaha gobolka shabeellaha dhexe waxay ii sheegeen in uu u hanjabi jiray ciddii isku dayda in ay ka noqoto qorshaha ay kula shaqaynaysay dowladda federaalka ah ee ay uga barbar dagaalamaysay abuukirmiiney ayaa shan bilood ka hor asigoo gobolka shabeellaha dhexe kula hadlayay mooryaan ku sugnayd waxa uu farriin u diray dowladda federaalka ah waxaanu ugu baaqay in ay sii xoojiso dagaalka ka dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin dowladda waxaan halkaan u marinaynaa inay dagaalkeeda lama laabto degmada ruumangood ayay ka mid tahay tuulada daarnimo iyo eelbacad waxaan leenaha dagaalkeeda waxaan ku inaan waxaan ku dadaalina inaan dagaalka sii wadno dagaalkeena inaan galcad gaarsiino inaan gaarsiino waxa waaye cadaheela meesha la leeyahay kabacdina waxaan rabnaa dagaalkeena inaan soomaali gaarsiino dowladda waxaan ka doonaynaa gurmad waxaan inta afartan maalmood ama awiflay kaligeeday dhufeys ku jirtaa janaal taridishaa u yimiday labadan cawaa sidii baarku ku sabanayeen waxaan leenahay dowladda gurmadka halala soo gaarto hadday taliyaha xoogga tahay hadday ra-iisul wasaaraha tahay hadday madaxweynaha tahay aniga ku hadlaayo codka maamulka degmada waxaan ahana xogeeyey degmada ruumangood abuuka dawin cabdigaa la yidhaahaa xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka qarax la beegsatay abuukar miiney iyo sarkaal kale oo cabdimarkab la yidhaahdo oo ka tirsanaa mooryaanta macawisleyda labadooduna isla goobtii ayay ku dhinteen qaraxa ayaa waxauu ka dhacay dulaadka deegaanka daarunicma waxaanuu haleelay xilli ay ka baxeen deegaanka kowsar xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay abuukarmiiney iyo cabdimarkab gobolka shabeellaha dhexe iyo gobollada deriska laha ayaa maanta si weyn looga hadalhayaa dilka sarkaalkan mooryaannimada ku dhalimaystay waxaa dilkiisu ku soo aadayaa xilli shala subax weerar lagu qaaday ciidamada uu hormuudkooda ka mid ahaa ee fadhiyey deegaanka daarunicma kuwaas oo cagaha wax ka dayey islamarkaana dhufaysyadoodii la burburiyey xog aan ka helay gobolka shabeellaha dhexe waxay sheegaysaa in abuukar miinay iyo saraakiil kale ay aad uga xumaadeen markii xarakada shabaab almujaahidiin deegaanka dib uga noqotay iyadoo aan gubin tuulada islamarkaasina aan qarxin ceelkii deegaanka sababta ay abuukarmiina iyo saaxiibadii u jeclaayeen in deegaanka la gubo ceelkana la qarxiyo ayaa ah in ay doonayeen inay dadka deegaanka ku beer laxawsadaan in xarakada shabaabulmujaahidiin aanay waxba u reeban sidaa aawadeedna ay mar kale guntiga u dhuuqsadaan garab istaagga dowladda federaalka ah xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa tan iyo markii sanadkii hore weerarka lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga ah waxay dishay saraakiil badan kuwaas oo awal ay ku adkeed in ay fursad ku hesho maadaama ay xamar ku dhuumaalaysanayeen sidoo kale waxa ay furatay hub iyo gaadiid fara badan waxaa tirabeel noqday askarta ka tirsan dowladda federaalka ah ee sanadkii lasoo dhaafay dhegta dhiigga loogu daray dhufaysyo kala duwan halka saraakiishuna ay boqolaal yihiin waxaa maanta la dhagax dhigay xaruntii madaxtooyadii hirshabeelle ee beledweyne taasoo ay horey u burburisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaas iyo war kale oo ku saabsan walaac ay dowladda federaalka ka qabto awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii dhowaan ciidan aad u badan tababar loo soo xiray wariye cabdifataax ayaa wararkaasi inoo haya aad baad umahadsan tahay maxamed ciise khilaaf adag ayaa weli waxa uu ka dhex jira maamulka hirshabeelle ee khilaafkaasoo ku salaysan culaysyadii kala duwanaa ee ay kala kulmeen dagaalada muddada sanadka ugu dambeysay ee soconayay sida ay sheegayaan dadka falanqeeyaasha ah ee lafaguraya ee khilaafaadyada iyo isqabqabsiga ka dhex jira maamulka iyo guud ahaan dowladda federaalka ah qayb ka mid ah maamulka oo sheegay inay gooni isku taageen islamarkaana uu horkacayo cali jeyte ayaa iyaga oo ku xumeynaya cali guudlaawe waxay sheegeen inay dhagax dhigeen xaruntii madaxtooyada ee magaalada beledweyn oo ku burburtay weeraradii mataanaha ahaa ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay xubno ku garab ah cali jeyte ayaa iska soo duubay muuqaal iyaga oo sheegaya inay dhagax dhigeen dhismaha si dib loogu dhiso oo dib loogu taago mana aanay sheegin halka ay ka helayaan lacagta waayo waxay daraad sheegayeen inaysan wax dhaqaale ah fara ku hayn axmed inji oo ka mid ah saraakiisha goobta joogay ayaa waxa uu xusay in dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku waayeen dad aad u badan isagoo markaa cali guudlaawe u duur xulaya in uusan dad ku waayin ha yeeshe ee cidda dhiigga faraha badan ku bixisay ay yihiin saraakiisha axmed inji iyo ay horkacayaan waa kusoo dhaawacanay waa kusoo dhimanay boqolaalaa ku dhintay hantiyaa ku baxday maskaxaa ku baxday waxaan leenahay dadkaasu dhiiggooda ciyaar ha noqda ahow cidaan ka aqbalayna ma leh wallaahi bilaahi tollaahi aan akoon ma leh haddaan ku talagelna beedkan galabaraan geli kari dhanka kale cali guudlaawe ayaa jawaab ka bixiyey mucaaradada uga imanaysa cali jeyte waxa uu sheegay in cali jeyte uusan ka bixi karin hirshabeelle wuxuu xusay in aysan ahayn xisbi markii la doono laga bixi karo waxaana xaqeeqa dowlad goboleed kale dhaqameen mana ahan hirshabeelle xisbi laga baxaaye waa sidaad ugu dhalatay deegaankan waad ku jira intaad nooshahay dagaal haddii la galo waxaad ogtihiin dad badan aa lagu aa lagu weynaayaa naf iyo maalaa lagu weynaayaa dad badan oo qaaliyahan ku weynay maamulka dhexdiisa ayaa sidii tusbaxa oo kale usii kala furfurmaya oo u kala go-ay markii la musuq maasuqay lacago badan qeybba qeybta kalena ay ku eedeynayso inay dagaalka uga baxday marka laga yimaado hirshabeelle maxamedow waxaa kale oo jira in dowladda federaalk ay walaac ka muujinayso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii habeenkii ciidda ay mu-asasada alkataa'ib baahisay dhoolatus militari oo ay sameeyeen ciidamo badan oo ka qalinjabiyey kuliyadda tababarka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasoo sidoo kale uu khudbad ka jeedinayay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab saraakiil dhowr ah ayaa barahooda internetka kusoo qoray hadallo walaac ah qaar waxay leeyihiin waxaa isku soo aaday ciidanka atmis oo baxaya iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii kordhaysa iyada oo war saacadihii lasoo dhaafay kasoo baxay midooda afrika lagu sheegay in sanadkan soomaaliya laga saarayo ugu yaraan shan kun oo askari oo ka mid ah ciidamada shisheeye ee la baxay atmis dadka walaaca xoogan qaba ama ka walaacsan arrimahan awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ugu horeeya ama ka mid a axmed madoobe hogaamiyaha jubbaland waxa uu baqdin ka qabaa eh, sida uu muujinayo in dowladda federaalka ay isaga soo baxdo deegaanada qaarkood dabadeedna ay isku fidiyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad se moodaa wejiga labaad madmadowyo badan inay soo gelayaan waxaan odhan lahaa oo ku talinayaa dagaalka shabaabka wuxuu u baahan yahay in si cad loo sii wado waxa kale ee ku jiro oo dhan aan joojino haddii dadka intaan qabanaa shalay dowladnimo u sheegnoon u geynay maanta aynu ka soo baxno dhibaato intee leeg baa dhacaysa waad arkaysaan maanta deegaanadii shalay la qabtay dadku dowladnimada ay u soo carareen maanta waxa gaadhay iyo dhibaatada saameynta ay ku yeelatay axmed madoobe ee dhanka kale waxaa haysta culaysyo dhinaca gobolka gedo kasoo food saaraya dhowaan waxa uu qorsheeyey inuu tago garbahaaray kadib markii uu la hadlay oo xiriir uu la sameeyey saraakiisha itoobiyaanka ah ee degmadaasi haysta laakiin waxaa habeenkii xalay xafiisyo ee halkaasi ay ku lahaayeen kooxo isagu uu soo diray kala wareegay maleeshiyaad iyo saraakiil horey u joogay garbahaaray waxaana ay meel fagaaro ah ka sheegeen in axmed madoobe uusan cag soo dhigi karin magaalada garbahaaray nimanka ku jiro madaxtooyo odayaal baan war ka sugaynaa haddayna wax ka qabaninna gacantanadaan ku qabanayna annagu waa go'aan aan qaadannay waa go'aan midaysan mana yeelayno nin axmed madoobe jeebka lacag u soo geliyey inuu annagana maamulo ma yeelayno mana qaadanayno mana qaadan doono ma doonayna axmed madoobe axmed madoobe tactiga uu wado waxa uu soo adeegsado waa kuwa asaga u shaqeeya dadkoodana dila kuwaasna kuwa aan ka aqbalayna ma aha haddaba iyada oo dowladda federaalka uu isqabqabsigaasi ka dhex jiro ayaa madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu sheegay inuu u dabaaldegay eh, kowda luuliyo islamarkaana eh, uu sheegay in wadanka eh, xorriyad ay ka jirto taasoo dad badan ay aragtiyo ka dhiibteen islamarkaana ay naqdiyeen oo waxay dad badan leeyihiin aaway halkeebay xorriyadda ka jirtaa wadankii waxaa jooga ciidamo shisheeye ma jiro maamulka amar qaato dowladda federaalka ah oo dowladdii qudheeda ayaa waxaaba ee ka dhex jira khilaafaad iyo isqabqabsi sarkaal miina baare ah ayaa ku dhaawacmay qarax burundiiska lagula beegsaday bartamaha magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe warkan iyo war kale oo ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay dagaalo ku qaaday saldhigga ugaandhayska ku leeyihiin magaalooyinka janaale qoryoole ee shabeellaha hoose qodobadaasi iyo qodob kale oo lasii xiriira haashim ayaa inooga waramaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadee lasoo dhaafay fuliyey weerar ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisamayaal ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ciidamada uganda oo saldhig kula dowlaadka qoryooley iyo sidoo kale saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa si isku mida mar qura waxaa uga bilowda rasaasta waxaana ciidamadii weerarka lagu qaaday soo wajahay cabsi xooggan weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xala qoryooley lagu weeraray inta uu la eg yahay isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada janaale halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan gobolka shabeellada hoose ayaa waxay la kulmaan weeraro joogta ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka shabeellada dhexena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay qarax la beegsaday askar ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ciidamadan ayaa qarax u haleelay xilli ay ku dhex lugeynayeen degmada jowhar waxaana gaaray khasaare ugu yaraan hal sargaal oo miinabaare ah kana tirsan ciidamada burundi ayaa ku dhaawacmay qaraxa kaas oo dhaawiciisa goobta laga qaaday dhanka gobolka laamu ee ku jira gumaysiga kenya saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas waxay ka fuliyeen howlgallo ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal ku qaadeen tuulo lagu magacaabo baramoko taas oo hoos tagta deegaanka hindi ee gobolka laamu tuulada oo weerarku ka dhacay waxaa ku sugnaa dad muslimiina iyo sidoo kale dad kirishtaan kenyaati ah kuwaas oo markii ciidamada mujaahidiinta soo galeen laba u qaybsamay dadkii kirishtaanka kenyaatiga ahaa ayaa tuulada isaga cararay halka kuwii muslimiinta ahaayna ay ka hareen waxaana ciidamada mujaahidiintu markay la wareegeen tuulada ay goob fagaaro ah kula hadleen dadkii muslimiinta ahaa weerarada kala duwan islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhacaya gobollada ay muslimiintu leeyihiin islamarkaana kenya xoogga ku haysato hayaa sii kordhaya alkataa'ib ayaa ballanqaaday muuqaal xiise badan oo dukumiintiri ah kaasoo lagu soo bandhigi doono weeraradii lagu laayay liyu booliis ee ka dhacay yeed iyo caato sida warbixintaasi uu ku faahfaahinayo mahad cubeyd mu'asasada alkataa'ib ayaa habeenkii xalay baahisay hordhaca filim tayo sare leh oo ku baxaya luuqadaha kale ah carabiga af soomaaliga iyo sawaaxiliga filimkan ayaa soo bandhigaya weeraradii waaweynaa ee bishii julaay ee sanadkii labada kun labayo labaatankii ka dhacay deegaanada yaadiya caato oo ka tirsan gobolka bakool kuwaasoo lagu laayay askar fara badan oo maleeshiyaadka liyu booliiska ka tirsan goosgooska filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya ciidamada liyu booliiska oo ku duldhaantaynaya raayada tawxiidka islamarkaana cagahooda kula dul istaagaya ayagoo weliba iskaga qoslaya ficilka xun ee ay sameynayaan waxaa kale oo hordhaca filimkan dukumiintariga ah lagu arkayaa ciidanka mujaahidiinta oo u socda dagaalka sheekh fu-aad maxamed khalaf oo u khudbaynaya mujaahidiinta weerar ka fulinaya iyo camaliyad istishaadyo ah oo lagu daahfuray macrakada waxaa si gaar ah in loo xuso mudan in inta uu socdo goosgooskan ee hordhaca u ah filimka lagu daawan karo askar fara badan oo liyu boolis ah kuwaasoo iyagoo aan dhigla qabta lahayn iskaga cararaya goobta dagaalka waxaana markii aan fiiriyey intay kaamiradu qabatay noqdeen afar iyo labaatan askari oo hubaysan oo aan xataa hal mar gadaal soo fiirihayn oo iyagu isdardaraya waxaa suuragal ah in qaar badan oo ka mid ah ay iga qarsoomeen maadaama aan kaamiro ka dhex arkay dhulkuna ahaa mid bannaan haddaba ku soo dhowaada goosgooska filimka
bismi illaahi araxmaani araxiim
allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeya ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ula hadlaya waa dadka mujaahidiinta awey idaa laqiitum fi'atan koox gaala haddaad la kulantaan murtadiin haddaad la kulantaan cadowga ilaahay haddaad la kulantaan fadbutu
muuqaalkan oo tayadiisu tahay fuul h d kana mid ah silsilada laa marxaban bihim qaybteeda afaraad waxay mu'asasada alkataa'ib ballan qaaday in la baahin doono saacadaha soo socda insha allah wilaayada islaamiga iyo jubbooyinka ayaa diida qaali ah ku bixisay tartanka dhambaalada wacyigelinta oo ay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan warbixintaasi maxamed amiin ayaa ka waramaya munaasabad lagu maamuusayay tartanka dhambaalada wacyigelinta ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda alqima ee magaalada jilib taasi oo habeenkii xalay ka baxday warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan munaasabadda oo lagu shaaciyey natiijada tartanka islamarkaana abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad aqoon-yahano bahda saxaafadda waalidiin arday iyo marti sharaf kale kuwaasi oo qaarkood soo jeediyey kelimado ku aadan xafladda ardayda jaamacadda alqima ayaa aada u bogaadiyey tartanka ay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo uu magaciisu ahaa tartanka dhambaalada wacyigelinta waxayna ku baaqeen in tartankan uusan noqon kii ugu horreeyey una dambeeyey anigoo ka mid a ardayda dhigata ardayda jaamacadda alqima magacayguna yahay bushra maxamuud waxaan halkan ka bogaadinayaa tartankii qiimaha badnaa ee ay soo jeediyeen ardayda alqima kaasoo ahaa tartan aad iyo aad u qiimo badan oo runtiina soo jiitay haddaanu nahay ardayda waxaanan leeyahay hore u sii socda waa tartan loo baahnaa aanan sugaynay midkii ugu horeeyey weeyaan yuusan noqonin kii ugu dambeeyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay xafladda xiritaanka tartanka ayaa dardaaran u jeediyey ardayda ardada iyo maqaalahaadkan xagga tacliintii bay ka hadleen taariikhdii bay ka hadleen iqtisaadigii bay ka hadleen waxa weye dhan walba way ka hadleen ijtimaacigii bay ka hadleen cadowgii bay ka hadleen runta waa wax lagu farxo wey maanta inaad markaa tusaale iyo qudwa aada noqotaan waa loo baahan yahay gaala waxba uga baahan bal insha allahu ayagaan rajaynaynaa inaan badbaadin carruurtoodii aan wax barn way dhammaata hadda wixii ka dambeeyey inaan carruur u dirsan oo aan dhidhaan wax noo soo bara way dhammaata war sooma dhammaan midda ayada maxaa yeele waxaanba ku khasaarin kuway wax noo soo bareen mid baa wuxuu leeyahay gaalada way naga caqli badaye yaa wax soo baray mid kalea wuxuu leeyahay mar la soo hadalqaa diin ma lagu dhaqmaa aniga ma qabuu yidhi mid kalena waa u camilo wuxuu yidhi aniga saaxiibkay aan la qabaa war waxaan yaa soo bari oo waxay ayagu soo bareen idan markaa kuwii horaanbu ku khasaaray insha allahu kubaddaba uma dirsaneen waxaan leenaha ummadda soomaaliyeed wax fahma dadka wax fahmahayana garta suldaan cabdiqani cabdulaahi oo ah naqiibka jubbooyinka ayaa isna bogaadiyey dhambaallada ay soo jeediyeen ardayda ilaahay wuxuu nasiib idiin siiyey oo ilaahay maarata idinku fa- fadilay inaad cilmi fara badan oo shareecadii ugu horeyso aada xambaartaan ummaddiinna marka cilmigaas ammaan idinku yahay kow naftiinna marka hore oo waxbaad barateen waxaad barateen naftiinna horta ku dhaqa kadibna ummaddiinna muslimiinta ah iyo kuwa eh gaalada eh inaga sugaya maarata diinta inaan gaarhsiinnaba aan ducaad u nahayba gaarhsiiya kuna sabra difaacana ilan diin laysu dayn maayo iyo khayre ina u diyaargarooba inaad diintiinna difaacdaan sidoo kale nabadoon maxamed axmed guuleed ayaa isna dhankiisa tartamayaasha iyo guud ahaan ardayda kula hadlay suugaan murti xambaarsan bahdeenna waxbarasho barashiyo oqoontii buug iyo qalmaantii barya aad ku daasheen biilkiinna kale iyo ha ku dooninina badar bulshada wax ugu tara iska buriya cadowga baahana etoobiya bakhtigawsajuudiyo burundi iyo ugaandhays yayna bililiqaysan badweyntaa hindiya iyo webiyada burqanaya beerta iyo xoolaha barwaaqada ilaahay boqorkaana siiyey yayse baylah naga noqon buntu qarabka saarta bilaawaha afaysta iska buriya cadowga bahal noo hamuu qaba baradeenna yuu degi beesha caalamkaa timid been yaan la socotiin boqolaal sanoo haray waxaan laga biskoon karin yaa buugta lagu qori munaasabadda qeybaheeda dambe ayaa waxaa lagu shaaciyey natiijada tartanka macalin xamsa oo ka mid ah guddiga ayaana soo bandhigay kaalinta koowaad dhambaalka ama labada dhambaal ee kaalinta koowaad galay ee ardaydii soo kala diyaarisay waxaa la yidhaahdaa kow kaalinta koowaad cabdulle nasrudiin waxaa kaloo kaalintaas la galay oo dhambaalkaas eh, labaad ee kaalinta kula guuleystay uu yahay ardayga magaciisu uu yahay nusaybo moxamed oo laba dhambaal bay soo kala jeediyeen labada arday oo kala xambaarsanaa magaca ah damaca nasaarada ama kiristanka xabashida uu ka leeyahay geyiga soomaalida oo ay soo jeedisay ardayga gabadha ah iyo dhambaal labaad oo uu soo jeediyey ee ardayga ee cabdulla naasirdiin oo ku saabsanaa dhalinrogga ku socda bulshada islaamka ah iyo dhagaraha cadowga uu maleegayo sidoo kale waxa uu ka hadlay natiijada kaalmaha labaad iyo saddexaad martabada labaad ama kaalinta labaad waxaa ee, yimi labada dhambaal ama labada maqaal ay soo kala jeediyeen labada arday saara nasrudiin iyo cabdulqani moxamed kaalinta labaad ayay yimaadeen labadaa dhambaal kaalinta saddexaad waxaa imaaday oo soo gaaray ee, dhambaalada ama maqaalada ay soo kala jeediyeen saddexdan arday cadnaan cumar dhambaalku soo jeediyey ardayga ayuub moxamed waxaa kaloo kaalintaa la imaaday oo la soo gaaray dhambaalka uu soo jeediyey ardayga nusayba daahir intaasi kadib waxaa ardayda dhammaan la guddoonsiiyey hadiyado ku kacayay min konton dollar iyadoona sidoo kale hadiyado la guddoonsiiyey qaar ka mid ah martida iyo macallimiinta maamulka iyo macallimiinta oo kaalin weyn ku lahaa qabsoomidda tartankan ayaa u mahadceliyey wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ugu dambayntiina waxay munaasabaddu ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan halka warkaanu idinkaga imaanayo waa raadiyaha alfurqaan ku dhowaad konton qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddanka kenya wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in afartan iyo sideed qof ay ku dhinteen shil ka dhacay magaalada londonia ee dalkaas shilka ayaa yimid kadib markii uu xakamaha ka lumay gaari xawli ku socday islamarkaana ku dhacay dad iyo gaadiid kaasoo ka baxay nukuura kuna sii jeeday kariijo gudoomiyaha gobolka rift valley ayaa sheegay in soddon qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen shilkan lana dhigay isbitaalada kala duwan ee maamulka kariijo iyo ismaamulka nakuuru wuxuu intaasi ku daray in la la-yahay dhowr qof oo kale kuwaasoo loo badinayo inay dhinteen warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa